tirintii cutubka afar iyo labaatanaad oo balcamna markuu arkay in rabbigu ku farxay inuu reer banu israa'iil barakeeyo ma uu tegin sidii mararkii kale inuu sixir doondoono laakiinse wuxuu wejigiisii u jeediyey xagga cidlada markaasaa balcaam indhaha kor u qaaday oo wuxuu arkay reer binu israa'iil oo qabiilqabiil u deggan kolkaasaa waxaa isagii ku soo degay ruuxii ilaah markaasuu hadalkiisii watay oo wuxuu yidhi balcaam ina bocor wuxuu leeyahay oo ninkii ishiisu daboolnaan jirtay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay kii erayadii ilaah maqla oo tusniintii ilaah qaadirka ah arka oo dhaca isagoo indhihiisu furan yihiin teendhooyinkiinnu wanaagsana ree yacquubow oo taambuugyadiinnu qurxoona reer banu israa'iilow waxay u fidsan yihiin sidii dooxooyin iyo sidii beero webiga barbarkiisa ku yaal iyo sidii geedo dacar ah oo rabbigu beeray iyo sidii geedo kadar ah oo biyo ku agyaal baaldiyadooda waxaa ka daadan doona biyo oo farcankoodu wuxuu ku jiri doonaa biyo badan oo boqorkooduna wuu ka sarrayn doonaa agag oo boqortooyadoodana waa la sarraysiin doonaa ilaah baa iyaga masar ka soo bixiyey oo iyagu waxay leeyihiin xoogisiyeed oo kale oo waxay cuni doonaan quruumaha cadaawayaashooda ah oo lafahooda way jejabin doonaan oo waxay iyaga ka mudhbixin doonaan fallaadhahooda iyagu hoos bay isugu gaabiyeen oo sida aar bay u jiiftadeen iyo sida goolliba haddaba balyaa kacin doona ducaha ku dhacdo ku alla kii idiin duceeya oo habaarna ha ku dhaco ku alla kii idin habaara markaasaa balaaq aad ugu cadhooday balcaam oo gacmihiisuu isku dhuftay oo balaaq wuxuu balcam ku yidhi waxaan kuugu yeedhay inaad cadaawayaashayda ii habaartid oo bal eeg saddexdan jeer baad u wada ducaysay haddaba meeshaadii ku carar anigu waxaan damacsanaa inaan derajo weyn ku siiyo laakiinse rabbigu dib buu kaaga celiyey derajadii kolkaasaa balcam wuxuu balaaq ku yidhi war kuwii farriin kaa waday miyaanan u sheegin oo aanan ku odhan haddii balaaq isiiyo gurigiisa oo lacag iyo dahab ka buuxo anigu kama tallaabsan karo ereyga rabbiga inaan maankayga ka sameeyo xumaan iyo samaantoona waxay rabbigu ku hadlo kaas uun baan ku hadli doonaa haddaba waxaan u tegayaa dadkaygii oo balkaalay aan kuu sheego waxay dadkanu dadkaaga ku samayn doonaan maalmaha ugu dambaysta markaasuu hadalkiisii sii watay oo wuxuu yidhi balcaam ina bocor wuxuu leeyahay oo ninkii ishiisu daboolnaan jirtay wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay kii erayadii ilaah maqla oo yaqaan aqoonta kan ugu sarreeya oo tusniintii ilaaha qaadirka ah arka oo dhaca isagoo indhihiisu furan yihiin isagaan arkaa haddase ma aha waan u jeedaa mase dhowa ree yacquub xiddig baa ka soo bixi doonta ree binu israa'iil waxaa ka soo kici doonta ul boqortooyo oo waxay burburin doontaa rukumada mo'aab oo waxay baabbi'in doontaa dadka sheed oo dhan oo dalka edom wuxuu noqonayaa hantidooda oo saciir oo isna cadowgooda ahaa hantidooduu noqonayaa oo reer binu israa'iil way xoogaysan doonaan oo mid reer yacquub ka soo farcamay ayaa xukun yeelan doona oo wuxuu baabbi'in doonaa kuwa magaalada ku hadha markaasuu camaaleq eegay oo hadalkiisii sii watay oo yidhaa camaaleq wuxuu ahaa kan qulumaha ugu horreeya laakiinse ugu dambaysta wuu haligmi doonaa oo haddana wuxuu egay reer qayn markaasuu hadalkiisii sii watay oo yidhi meeshaad deggan tihiin waa adag tahay oo buulkiinnana dhagaxaa laga dhisay habase yeeshee waa laydin baabbi'in doonaa reer qaynow jeer ay reer ashuur maxaabiis ahaan idinka haystaan markaasuu hadalkiisa sii watay oo wuxuu yidhi hoogay ee bal yaa sii noolaan doonaa markii ilaah waxaan sameeyo laakiinse dooniyo waxay ka iman doonaan xeebta kitiim oo waxay dhibi doonaan ashuur oo waxay dhibi doonaan ceeber oo isna wuu haligmi doonaa markaasaa balcaam kacay oo ku noqday meeshiisii balaaqna wuu iska tegey